haatan sida wararkaba aad ku maqasheen dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel ilaa iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo kadib markii ay ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaaliya oo isgarabsanaya ay weerar saldhigyo ay lahaayeen kooxda al-shabaab ay ku qaadeen maxamuud mascade ayaa khadka teleefoonka ee garbaharey waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolkaasi maxamed cabdi kaliil wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey meesha dagaalku uu ka dhacay meel ka xigto dhanka muxuu ahaa baar dheere ee magaalada garbaarey oo labaatan kilomitr ka xigta oodada isku xigta baar dheere iyo muxuu ahaa garbaarey dhexdeeda ah oo kooxihii nabadiidka ay isku soo urursadeen baanu helnay informationkeeda halkaas ayaa lagu burburiyey waana laga qabsaday goobtii marka ay joogeen dagaal haata aad aad muxuu haatan aada u taag badanna ma uusan ahayn oo iska cabintooda way yarayd kadibna halkii fariisanka u ahayd waa la wareegna marka ma waxaa dagaalamay ciidamo gobolka ah iyo xogaga al-shabaab mise waxaa dagaalamaya waa ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya oo isla socda iyo xogaga al-shabaab oo dhinaca waxa weeye waa ciidamadu waxa dagaalamaya waxa weeye waa xoogagii soomaalida ahaa oo gobolka ka dagaalamayay iyo kooxihii nabadiidka ahaa ee shabaab bay ahaayeen ma jirin xoogo kale oo ka qayb galay dagaalkaas marka wax luga ay ku leeyihiin ciidamada etoobiyaanka miyaa jira waan kuu sheegay ma jirtaan haatan ku leenahay haddii loo baahda etoobiya way joogtaa gobolka iyo gobollada kaleba way ka howlgalayeen oo way muxuu aha way ka qayb galaysaa hadday ba jiraan awoodo shabaab laakiin hadda maba jiraanba waxa haatan meeshuu isku haleelay ama weeraray waa xoogagii soomaalida ciidamadii soomaalida ahaa weye oo muxuu ahaa ciidankii dawladda iyo helisunna waljamaaca oo horay ugu dagaalamahayay ee gobolkan shabaab in badan kula soo dagaalamay kooxaha gagixisada ah goobo badanna muxuu ahaa kala wareegay gacanku hayntii shabaab haatanna ayaga ayaa howlgal ku sameeyey goobtaasna ayagaa gacanta ku dhigoo la wareegay waa gartay marka maxaad nooga sheegi kartaa dhanka khasaaraha hadday noqon lahayd dhinaciina dhinaca al-shabaab iyo dadkii shacabka ah ee meesha lagu dagaalamay joogay wax shacab ah oo halkaa khasaaro kasoo gaaro joogayba ma jirin dhinacyada ku dagaalamay halkaas anigu intaan hubaa dhana dhanka shabaab goobtii lagu dagaalamay kuwii laga qabsaday waxay ahaayeen shan ku aragnay dhankanagana dhaawac ilaa saddex ninaha soo gaaray waa yahay waxaa jira warar sheegayay maalmahan in ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolada bakool iyo gado in ay qaarkood ka baxeen magaalada xudur ee gobolka bakool adinka miyay idiin sheegeen ciidamada gobolka gado jooga etoobiya wax bixitaan ama inay gobolka ka baxayaan iyo haddii ay jiraan sababaha ay uga baxayaan ma jirto mana aynan su-aalin taa iyadaa inagu xudur waxaa ku sugnaa xoogag soomaali aha joogay oo in badan lagu bixiyay infortis oo lasoo tababaray deegaankaasna kasoo jeeday iyo deegaanada kale oo soomaalida intaba haddii ay ka baxeen ciidamada etoobiya inay raacaan maysan ahayn waxa weeye inay ku dagaalamaan bay ahayd shacab shacabkooda iyo dadkooda difaacaan bay u raaceen marka eedda lama saari kara etoobiya ka baxday maxaa yeelay etoobiya waa dawladan daris waan iscaawin karnaa dalka inaan difaacno oo lagu diriro oo cadowga soo galayaashay kusoo duulay laga difaacana waxaa xaq u leh dadka soomaalida ah oo dalka iyo dadka muxuu ahaa u dhashay wax justificationa ma noqon karta dowladda etoobiya ciidamada baxayaan wax justificationa maaha annaguna inaan sii raadino maaha waa gartay hadda adigu gobolka aad guddoomiyaha ka tahay ee gado ma jirtaa meelo ama degmooyin ku yaalla gobolka oo ciidamada etoobiyaanku ay joogeen oo isaga baxeen maya ma jirto goob ay joogeen ay ka baxeen ma jirto weli haddii ay ka baxaan marka oo ay timaado inay ciidamada etoobiya ka baxaan gobolkiinan maalmahan soo socda awood ma u leedihiin inaad iska caabisaan ood iska difaacdaan al-shabaab islamarkaasina goobihii ay ka baxaan ciidamo ku filan oo ammaankooda suga aad aad heshaan awooddaa ma leedihiin waa u leenahay adeer awood waa u leenahay horeyna waa ugu diriray iyadoo ciidamo kale nood ilaalinaysa nala joogin waana kusii dirirayna waana ku diriri jirnay kuwa dhimanna waa xureynayna insha allahu haddii alla idmo guddoomiyaha gobolkaasi gedo maxamed cabdikaliil ayuu kaasi ahaa khadka teleefoonka wuxuu ugu warramayey maxamuud mascade